hadduu majdigan ku cayinan laakiin tacyiinku aanu caqdiga gelin ayada waxa bannaan inuu iska beddesho ayaa bannaan leanna wuxuu leeyahay caqdigu cayntiisa kuma dhicin qowlkaa hore wuxuu leeyahay laakiin ka majidka lagu cayinaa ka lagu cayinay caqdiga ayuunbuu la mid yahay waa marka uu shaygii baaqi yahay baynu leey haddii aan ra-su maashi aanay baaqi ahayn ee masalan waa mid taalifo ah oo dhimatay bedelkiisa ayuu qofki ceshanaya haddii u mithli aana maselkii hadduu mutaqawim aana qiimihiisii wa ru'yatu raasilmaali ra-sumaasha araggeedu takfii can macrifati qadrihi qadarkiisa garashadiisa waa kaga filantay filaadareedaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu ra-sumaasha oo la arkaa waxay oo bidhaanteeda ay ku muuqato waxay kaaga filantahay in qadarkeeda iyo intay tahay la ogaado filadare haddaan qabano dee sidii lacagtii iyo mabiicdii mucayanka ahayd iyo ayuun bay la mid tahay oo markaa aragtidoodu waa kaafinaysa taanigao qowlka ka soo horjey adarka wuxuu leey ma kaafinaysa waxa laga maarmaana qadarkiisa in haddii wuxuu la miisano miis lagu gara hadii la miisaamana miisaan lagu garanayo athaani ka labaad kownu lmuslamu fiihi kan wax lagu horumarsanaya daynan inuu yahay ayaa la shardiyaa falow qaala hadduu yidhahdo aslamtu ilayka waxaan kugu horumarsaya hada thawb maradan fi hada alcabdi addoonka falaysa bisalmin salm maaha walaa yancaqidu baycan iibna uguntan maa filad hare haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu shardiga labaad waxa weeye waa inuu muslamu fiihigu shaygan la iska doonayo wax lagu horumarshay waa inuu dan yahay hay lafdiga slamba dee dayn ayaa loo dejiyey macnaha shardigana wax laga maarmaana ayaa looga jeedaa maxaa yeelay dee daynnimadani waxay ka mid tahay xaqiiqada salamka ayaa daynnimadani gashan tahay markaa ka yeelidda shardi laga yeelayaa waxay uga jee wax laga maarmaana oo xataa juz shayga ka mida ah haddaba isagoo taa mithaal nagu si wuxu hi hadduu yidhaahdo waxaan kuga horumarsaday maradan oo ra-sumaashiya muslimufiihigiina waa addoonkan sidaa uu ku aqbala dee falaysa bisalamin qaطcan khilaaf la-aanba salam maha horto waa lintifaa'i dayniyati meesha daynimaan jirin walaa yancaqidu baycan fi lahari adhar haddaan qabanana iibna ma noqonayo maxaanu iibna u noqonaya dee lafdiga ayaa iskhilaafsan oo magaca salam ayaa daynimu keenaya daynimo iyo tacyiin la yidhaha wixiina waa kanna waa istanaaqudayaan wa iska hor imanayaan taanigu wuxuu leeyahay mee iib ahaan ayuu u guntamayaa xagga macnaha ayuumaynu ka fiirinayna iyo wax kala iibsiyo wuxuu u guntamayaa iib ahaan walow qaala hadduu yidhaha ishtaraytu minka thawban ayaan kaa sifatu kada sifadiisu caynkaa tabeen bi haada daraahimi kaaga iibsaday faqaalu idhaha bictuka waan kaabiyay in caqada baycan iib ayuu u guntamaya wa qiila waxaa la yihi salaman salam ayuu u guntamaya waxa uu leeyahay sheekhu hadduu yidhaahdo waxaan kaa iibsaday ninkii wax iibsaday baa wuxuu yihi muslim baa wuxu waxaan kaa iibsaday maro ay sifadeedu caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa tahay waxaanan kaaga iibsaday daraahimtan shilimadanaan kaaga iibsaday isna wuxu uhi bictuka waan kaa iibiyey in caqada baycan iibnimo ayuu u guntamayaa bule ictibaaran bilafdi noo xaggan lafdiga yani ka fiirinayna waa u guntamayaa leanno dee iijaabkuna waa kii ah inuu iska hormaro wayajuuzu taqadumu lafdi lmushtari wataynu xaggaa kusoo marnay wa qiila salaman salam ayuu u guntamayaa ayuu qiilku leeyo xagga macnahaynu fiirin waxba lafdiga fiirin mayne haysalamkasa dee way iska iib buu leeyahay athaalituka saddexaad almadhabu madhab waxa weeye anahu xaaliya shani idaa aslama marka uu ku horumarsada bimawdicin meel laa yasluxu aan u suubamayn litasliimi dhiibid aw ama yasluxu waa u subamaaye walixamlihi soo qaadidiisa halkaa la keenayaa mu'anatun qarash leh ushturida waxaa la shardiyaa bayaanu maxali tasliimi meesha lagu dhiibayo in la caddeeyo wa ilaa falaa haddii kale maya waxau leeyahay sheekhu ka saddexaad waxa weeye ee arrimaha loo shardiyo salamka ka mid a waa waxa hadalkani koobsaday markaase wuxuu leeyahay madhab waxa weeye in haddii ninku uu salamka ku sameeyuu ra-sumaasha ku bixiyo meel aan u suubamaynin in wax la ysku siiyo masalan dee waa meel miyi ay wada lugeynayaan oo geed unbay yar hoos fadhiistaan oo yar hadhsadeen halkaasuu markaa lacagtii ku bixiyey dee meeshii waa bahamiyiga cidlada ah oo in laysla soo doonto meeshii in xataa lama soo garan waayo ayaa dhici karta marka meeshii ayaan u suubamin in ha dhowto lagu bixiyo muslimu fiihigii ama waa u suubamaabe e laakiin keenidda la keenayo ee loo soo qaadayo muslimu fiihiga ayaa qarash ku jiraa masalan dee halkan hargeyso oo kale ayay degan yihiin tuulayaasha dabadda ayay labada nin salamka ku sameeyeen marka tuulihii waa la keeni karaa waa u suubantaa laakiin dee kee qaadidda halkaa laga soo qaadayo halkaa la keenayo ayaa qarash ku jiraa marka wuxuu leeyay mar hadday sidaa tahay ushturida bayaanu maxalli tasliimi meesha lagu dhiibayo muslimu fiihiga in la caddeeyo ayaa laga maarmaana maxaa yeelay dee ujeeddooyinka ayaa isku khilaafo ku kala tego waxa meelaha looga jeedo arrinkaa wa ilaa buu ihi haddii kale oo waa maxay meeshu dhiibid waa u suubantaa in lagu bixiyo wax qarash oo keenideedu ay leedahayna ma jiro falaa yushtaradu maa dukira waxaa la soo sheegay lama shardiyo oo ah bayaanu maxalli tasliim ee waxa caynoobaya meesha caqdiga lagu galay ayuunbaa ha dhowto muddadaa la qabsaday markay dhammaato lagu bixinayaa shaygii muslimu fiigaah haddii masalan dee magaalo weyn oo kala fog ay joogaan oo kale waxaa lasii shardiyaa dee goobta la isugu imanayo in la iyadaa laftee la caddeeyo wayasixu salamkii waa ansaxaa xaalan wa mu'ajalan labadaba waa ansaxaa fain adlaqa hadduu idlaaqo incaqada xaalan buu u guntamaya waqiila waxa laa yancaqidu ma guntamayo wayushtaradu lcilmu ogaansho ayaa la shardiyaa biljali ajasha in la og yahay ayaa la shardiyaa waxa uu leeyahay sheekhu salamku wuu ansaxaa xaalan wa mu'ajala salamkiisa oo xaallanoosa isagoo mu-ajalo wakti loo qabtayna wuu ansaxaa oo labadoo la caddeeyo oo dee mu-ajalkii marka muddo loo iyo wakti loo sameeyo dee culimada musibiidul waa ku ijmaacday naskuna waa kusoo arooray kan xaaladaahina dee wuxuu ka fog yahay qararkii iyo dagnaantii markaa haddaba xaaladan muxuu uga jeey ila meesha daynimo iyo ayaa meesha iyadana la la la shardinaye xaalada muxuu uga jeedaa macnaha wuxuu uga jeedaa iyadoon wax muddaa loo qabanin markuu mu-ajaliyena waa marka muddada loo cayimo haddii aan muddo loo cayimin ee caqdi un la kala galanaya wuxuu iska noqonayaa xaalun buu noqonaya yani muslimu fiiga dhiibitaankiisi marka wax wakti uu leeyahay ma jirto waxay dee ilaa ajalin macluum baa rasuulku yidhi maxaa looga jeedaa yani waxay inay ogaa ajasha in laogyahay xilliga ee ajasha looma jeedo daba hadduu iska idlaaqo caqdigii la gala un xuluul iyo taajiil labadaba waa la iska idlaaqay oo xilligaas ayaa lagu keenaya muslimufiiga xilligii keenitaankiisi aan wakti loo qabanin markaa muslimu fiihigina waa shay iska mawjuudah oo jooga incaqada xaalan xaale ayuu iska guntamaya si lacagtii dee iibkii mudlaqa iyo ujradii iyo haddii aanay muslimu fiihig mawjuud ahayna ma ansaxayo markaa waqiila laa yancaqidu qiil ba wuxuu maba guntamay maxaa yeelay sanamka dee taajiil baa loo yaqaana markaa mar haddii taajiil loo yaqaanay dee kan mudlaqaana kii un baa lagu xambaaray marka waxay noqonaysaa ajal majhuulah oo kale isagoo sheegay kaa markuu leeyahay xaalla waxa weye markaan xilliga la dhiibayo muslimu fiihiga aan wax waktiga loo qabanin iska xaalun buu noqonaya waxaa la shardiyaa buu yidhi alcilmu biljal in muddada la og yahay ayaa la shardiyaa oo macluum madbuuda uu yahay ee masalan waxa aan laysku waafaqaynin waktiga beeraha la goosanayo waktiga jilaalka waktiga roobinooda-o waktiga wax la helo yacni siyaalahaas oo kale ma banaanay waa in ajal macluuma oo la yaqaana ay jirtaa fa in cayana hadduu caddeeyo shuhuur alcarabi carab bilaheeda aw ilfurusi furs aw iruum taasi wuu iska bannaan yahay waa in adlaqa hadduu idlaaqana xumida cala alhilaaliyi kan bilashada ayaa lagu xambaarayaa ee fa in inkasara shahrun hadduu bili jabo xusiba albaaqi inta baaqiga waxaa lagu xisaabinayaa bilahillati bilashada wa tummima alwalu kii horena halaathiina soddon ayaa loo dhammaystirayaa waxa uu leeyahay sheekhu waxaynu nihi alcilmu biljal ayaa la shardiyaa marka wuxuu leeyahay haddii bay cayinaan hadduu cayino caaqidkii midkuu doonaba ahaadee bilaha carbeed ee aynu naqaano muxaram ay ugu horeyso safar rabiicu lula rabiicu thani jamaad ulaal jamaad alaakhir rajab shabcaan ramadaan shawaal dilqacda dilxija labiyo tobankaa bilood ayuu qaar ka mida cayimay labiyo tobankaa bilood ee shuura alcarab ayuu cayimay oo caddeeyey ama furs qolada reer furs aw ruom waa labadii awoodadii markaa maraykan iyo midowga sovieti xilligaa hore ka dhignaa ayuu markaa bilahooda caddeeyey taas uu iska banayay maxaa yeelay waa wax madbuud aho macluum oo la yaqaano daba hadduu bil uun yidhaahdo laba bilood shan bilood kadib ayaan keenaya ama ii keen hadduu yidhaahdo xumida cala alhilaaliyi kaa bilashada ayuunbaa markaa lagu xambaaraya waa labada bilasho inta udhaxaysa leanno kaas ayaa markaa sharci ah hadda wuxuu lay hadday bili jabto masalan dee iyadoo bil lagu jiro oy dhowr iyo toban dee ama dhowr tahay ama labaataneyaba tahay ayuu caqdigu dhacay xusiba albaaqi inta baaqiga masalan kaba soo qaad saddex bilood oo kale ahay mid iyadoo masalan shan iyo toban lagaga jiro ayuu caqdigi dhacay markaa shan iyo tobanka hore waa la tirinayaa inta baaqigaa waxaa bishaa jabtay dabadeed inta hadhee baaqiga ah oo labadan bilood ah waxaa laga xisaabinayaa xagga bilashada xagga bilashada ayaa kow bisha markay bilatay kow laga odhanaya markay dhammaato tii labaad baa laba laga odhanaya markay dhammaato ayaa dabeedna watumima alawalu halaathiina halkii hore intay hadday sideed ahayd hadday shan ahayd bishaa bilashay wixii ka horreeyey ayaa intan dambe lagu daba qabanaya markaasaa watumima halaatiin soddonkii laga dhamaystiraya wal asaxu asax waxa weeye sixatu ta'jiilihi sanamka in lagu ajilaa inay bannaan tahay bilciidi iyo wa jumaadaa oo yuxmalu waxaana lagu xambaaraya cala alawali ka hore wuxuu leeyahy sheekhu waxa iska bannaan in ciidda la yidhaho la yidhaho waxaan bixinaya shayga ama shaygaas ood keenaysa ciidda aada bisha jumaadaa la yidhaha aada keenayso ama bisha rabiic la yidhaha aada keenayso ogobay af saddexdaasi boona waa min laba ciidduna dee waa ciidulfidri iyo ciiduladxaa jawaadulula jawaadulaakhir rabiiclula rabiicu thaani waa laba bilood waa ansaxaysaa buu leeyahy kaa in lagu ajilaa markaa wa yuxmalu cala alawali ka hore ayaana lagu xambaarayaa bisha ciidda hore ee ramadaan iyo jumaad ulula ama rabiicu lula taas ayaa lagu xambaaraya maxaa yeele wuxuu leeyay magaca ayaa kaa ku xaqiiqoobaya asax bayna thani wuxuu leeyay maya wuu fasaadaya weli caqdi maxaa yeelay mid hore iyo mid dambe laba ayuu udhaxeeyaa mar hadduu laba udhaxeeyo ma banaana buu leeyahay faslun yushtaradu waxaa la shardiyaa kownulmuslami fiihi kan wax lagu hormarsanayo maqduuran mid la karaya calaa tasliimihi dhiibitaankiisa cinda wujuubi tasliimi dhiibiddu markay waajibtay agteeda waxa uu leeyahay sheekhu waxaa loo shardiyaa muslamu fiiga waxaa loo shardiyaa in la dhiibi karayo marka dhiibitaankiisu ay waajibayso oo markay dhiibitaankiisu waajibayso waa marka muddadii la qabsaday ay tahay shan bilood kadib lix bilood kadib waxaa la shardiyaa shaygaa lixda bilood loo qabtay in dhiibidiisa la karayo xilligaa maxaa yeele shayga dhiibitaankiisa laga caajisgaroobay dee iibkiisa mamnuuca salamkiina kuma banaan markaa dee halkaa horeba shardigan ilan alqudra shayga mabiicda marka la iibinayo in dhiibitaankeeda la karayo inu soo marnee halkan wuxuu ugu soo celiyey ayay leeyihiin si furuucdan ka ratibmaysa ay u timaado wuxuu markaa sheekhu uhi fain kaana haddii uu yahay yuujadu mid laga daya bibeledin aakhira beled kale ayaa laga helayaa saxa waa ansaxaya in actiidda haddii laga caado dhigtay naqluhu lilbayci iib in loogu keeno wa ilaa haddii kale falaa maya wuxuu leeyahay sheekhu shaygaa masalan wax lagu horumarsaday haddii beled kale laga helayo oo masalan meeshanba ma yaalle beledadaa kale inagu dhow dhow ayuu yaalaa imaaraadki baa masalan laga helaya etoobiya iyo kenya iyo baa laga helaya haddii wuu ansaxayaa buu leeyahay sanamkaasi haddii ay caado tahay sida badan in bayac musalahaan looga keeno bayac musalahaan in looga keeno haddii ay tahay mid caadi ah iib loo keeno walow meeshu waxa dheeraatee dee waxaa awood loo leeyahay markaa cinda wujuubi tasliim in la dhiibo de shaygii baa la helayaa wa ilaa haddii kale oo aan iib loo keenin waa maxay naadir ahaan baa loo keena ama hadiyad iyo waxaankaasabaa loo keena falaa yasixu salaamu fiihi salam kuma ansaxayo markaa waa licadami alqudrati calayh dee waan la karaynin ee walow aslama hadduu ku horumarsado fiimaa yacum waxay caamta helitaankiisu oo fanqataca uu goo fii maxillihi waktigii uu yani waktigiisu soo gelayay ayuu go-ay lam yanfasik fi lahari ahar haddaan qaban ma fasakmayo fayatakhayaru lmuslimu ninkii muslim wuu door qaadanayaa bayna faskhi inuu fasakh wasabri iyo inuu sabro xataa yuujada ilaa laga helayo waxau leeyahay sheekhu haddii uu masalan ku horumarsado wax helitaankiisu iska caam yahay oo goor walba la helo ayuu ku horumarsa masalan waa raashin goor walba la helo waa maryo goor walba la helo waa khudrad goor walba la helayo fanqadaca fii maxilli fii waqti xuluuli waktigii uu waktigiisu imanayu xaaloobayay ayuun baa la waayeyba wixiiba meeshii laga keeni jirayba bilaayun baa ka dhacdo waa la waayey lamama hayo lam yanfasik fi ladhari ma fasakmay adhar daan qabano maxaa yeelay muslimu fiigu ama shaygan wax lagu hormarsiyay dee dumada qofka ayuu saaranyay waxay ka dhigtay qofkii u xiibsaday oo lacagtiiba waayey oo kale saanigu wuxu le wuu fasakmaya waxay kaasina u le waxa uu ka dhigaya shaygii mabiicdee la kaleibsado o iyadoon gacantaba lagu dhigin dhinta mar haddaynu idho horta automatically uma fasakmayo wuxuu leeyahay muslim ninkii dee ra-sumaashii sii bixiyey muslim fiiga doonayey wuxuu door qaadanaya bayna faski inuu iska fasakho oo hadduu fasakhana maxaa markaa imanaya de waa kii hore inoogu soo sheego oo hadduu cayntiisi baaqi tahay ra-sumaashin waa ceshanaya hadi kana bedelkii unbuu leeyahy min mitlina w qiima ama masala ma qiimo sabirna wuu leeyahay xataa yuujad inta laga helayo inuu iska sabrana wuu leeyahay walow aslama hadduu ku horumarsado fimaa yacumu fanqadaca fii maxili lam yanfasik fi ladhari fayatakhayaru lmuslimu bayna faski wasabri xataa yuujad yani sidaasay uga jeedaa walow calima hadduu ogaado qabla almaxili xalaalowga ka hor ayuu ogaaday inqidaac oo goyitaankiisa cindahu cinda almaxili uu go-ayo falaa khiyaara qablahu fi lasaxi ascadaan wana khiyaar horteed male wuxuu leeyahay sheekhu hadduu ogaado ninkii muslim ee horumarka sameeyey muslim fiiga doonayey ayaa wuxuu ogaaday intaan waktigiiba qabla almaxil macnaa intaan waktigii muslamu fiihiga uu xalaaloobayay waktigiisu gelayay ka hor ayuu ogaaday inuu go-ayo inqidaacu cindahu cinda almaxil masalan waxaaba masalan qabseen bisha january ee masalan soo socota oo kale imkaa november baynu ku jirnaa markaasaa wuxuu ogaaday qabla almaxilli iyadoon january la gaadhin ayaa wuxuu ogaaday inaan shaygaa xilligaa la helaynin cindahu cinda almaxilli walow calima qabla almaxilli inqidaacahu cindahu cinda almaxilli yacni january inuu go-ayo shaygan aan la helaynin ayuu ogaaday falaa khiyaara qablahu fi lasaxi muddadaa hore muddadaa ay qabsadeen ee masala misaalkeena january ka hor khiyaar male xayla waktigii dee dhiibiddu ay waajibka ahayd ayaan la gaadhin taanigu wuxuu leeyahay mahe waan waan leeyahay fasal haddii cajzigii fi lxaal waa cad yahay haddanuu sii cad yahayba inaan shaygii la dhiibi karayn marka waa iskasii fasakan karaa bu isagu leeyahay waxaynu ku soo dhex jirnay shuruuddii u lahaa muslamu fiihigu shaygii wax lagu horumarsanayay wa kownuhu waxaa la shardiya aanshihiisa macluuma alqadri qadarkiisa mid la og yahay oo la garanaya waa inuu yahay kaylan miisaan waa in lagu ogyahay qadarkiisa ow wasnan ama miisaan ow caddan ama tirin ow darcan ama dhudhumin waxa u leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa shaygan muslamu fiihiga ah ee wax lagu horumarsanayaa inuu yahay wax qadarkiisa la yaqaano qadarkiisa in lagu yaqaano miis ahaan wixii la miiso ama miisaan ahaan waa in qadarkiisa lagu yaqaana wixii la miisaamo ama tiro wixii la tiriyo ama dhudhumin wixii la dhudhumiyo waa in lagu garanayaa maxaa yeelay xadiidkii rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi man aslafa fii shayin falyusli fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluum yani waxa uu ku horumarsanayaa waa inuu wax miisaankiisa la yaqaano miiskiisa la yaqaano waa inuu yahay marka waa wixii uu aalatu beeg u yahay miisaanka ama miisku wixii kale ama dhudhumin ama tirin ayuu ahayd yacni qaabka lagu ogaadaa intuu yahay kaana waa intaa lagu sameeya laakiin shay aan qadarkiisii la garanaynin in wax lagu horumarsado ma banaana oo muslamu fiihi ma noqonayo wayasixu waa ansaxayaa almakiilu shaygii makiilka ah wasnan wa cagsuhuna waa ansaxayaa iyo wacagsuhu si cagsigii walow aslama hadduu ku horumarsado fii miati saacin xindatin fii miati saacin xindatin oo min xinda calaa ana wasnahaa kadaa wasankeeduna inuu intaa u noqdo lam yasixa kaasi ma ansaxayo waxa uu leeyahay sheekhu shaygii makiilka ahaa ee la miisi jiray sanamkiisu wuu ansaxayaa miisaan ahaan oo shay la miiso in wax lagu horumarsado oo lagu qadaro miisaan ahaan way bannaan tahay shay la miiso ayaa wax lagu horumarsanayaa in lagu qadaro markaa miisaan ahaan way bannaan tahay cagsowsee cagsigiina way bannaan tahayoo shaygii la miisaami jiray oo miisna uu ka suurtogelaya in wax lagu horumarsado iyadoo lagu qiyaasayo ama lagu qadarayo miis ahaan taasina way iska bannaan tahay haddiise wuxuu hi uu ku horumarsado boqol saac oo xinda ah misaal ahaan galley ama qamadi ah midkaa doontaba dheh shardina wuxuu yidhi waa in uu miisaankeeduna sidaa noqdaa ma ansaxayo buu leeyahy liannahu waxaa adkaanaysa helitaankiisa boqol saac oo miisaankeeduna uu intaa yahay macnaha dee saacana isagu miis buu ka yimaadaa oo waa miisid waa la miisay marka saac la leeyahay marka intaas saac oo miisaankooduna intaa yahay wujuudkiisa iyo heladiisa ayaa adkaanaysa sidaa darteed baan u ansaxaynin wa yushtaradu waxaa la shardiyaa alwasnu wasan ayaa la shardiyaa fi lbitiiqi xabxabkii waalbaadinjaan iyo bidingaalka waalqisaa'i iyo araadu bihi wasafarjeli iyo warumaani kuwaa waxaa la shardiyaa wasan wayasixu fi ljawzi iyo wallawsina wuu ku ansaxaa bilwasni miisaanki fii nawci nooco yaqilu uu yar yahay yaranayo ikhtilaafu iskhilaafkiisu wakadaa kaylana oo kale mafil asaxi haddaan qaban waxa uu leeyahay sheekhu waxa bannaan wasan ayaa bannaan yacni in lagu horumarsoo sanamkii lagu sameeyo waxyaalahan inoo soo socda iyadoo lagu qadarayo miisaan ahaan ila wa kownuhu macluuma almiqdaari kaylan buna yidhi iyadoo lagu qadarayo yacni miisaan ahaan waxaa shardiga buu leeyahay bimacnaa marka lagu horumarsanayo bidiikha iyo wixii la mida wasan in lagu qadaro ayaa la shardiyaa wayushradu lwasnu fi lbidiikhi marka lagu horumarsanayo intaas la leeyahay yani waa in intaasoo miis miisaan intaa leeg waa in la yidhaahdaa bidiikhina cadcabka ayay ku sheegi jireen baadinjaan bidingaal ayay ku macnan jireen culamada qaarkood waa bahal iminkaba suuqyadeena yaallo oo suugada iyo lagu darsado oo madmadow oo dhir yar yar ka baxo yani xumboog oo kalan weeyaan waliba geedkiisana aada buu weegi qisaaguna waa radubihi safarjel iyo rumaan rumaankuna waa kanaynu naqaano iyo wixii la mid ah yacni waxa la shardiyaa marka wax lagu horumarsanayo miisaan maxaa yeelay masalan haddii la yidhaahdo hala miiso wixii dee waxa u ban meelo badan baa udhaxaynaya oo banbanaan markay wixii isdul fuulfuulaan sida masalan sankortii iyo wixii yaryaraaye dee wada qabsanaya weelka ama shayga lagu misay wada buuxinayay ayagu ma noqonayaane meelo badan oo banbanaan ayay yeelanaya ilaa xabadii weyneed ma wada gelaysa oo dhulkii oo dhani marka wuxuu leeyahy marka wax lagu horumarsanayo isaga miisaan baa loo shardiyaa sanamkii wuu ku ansaxaa buu yihi jawsga iyo lowsga iyadoo la miisaamayo nooc weliba uu yar yahay iskhilaafkiisu nooca iskhilaafkiisu uu yar yahay ee masalan dee aan isku khilaafaynin qolof adayg iyo qolof jileec iyo uu khilaafkiisa iskhilaafkiisaasi nooca uu ku yar yahay sanamkii wuu ku ansaxaa iyadoo weliba lagu qadaraya miisaan wixiise markaa kala tagsanaayeen aan isu dhodhoweyn iyaga sanamku u ansaxayo dee ujeedooyinkiiba taa isku khilaafaya sanamku wuu ku ansaxaa buu yidhi waxa aan soo sheegnay miisaan fil asaxi asax haddaan qabanno kada salaamu na wakada kaylan fil asaxi yasixu salaamu fiima dukira kaylan fil asaxi oo xubuubtii iyo midhihii ayaa looga qiyaas qaadanaya taanigu wuxuu leeyahay asax kasoo me ma banaano dee marka wixii la miisayo wixii waxaa waawen yihiin aad bay u kala tegayaano meelo badan oo ayaa soo baxaya saa darteed miisaanun baa lagu iibinayaa buu leeyahy wayujmacu waxaa la kulminayaa fi labini labinkii waa labinkii waxaa lagu dhisanayay bayna alcaddi waalwasni tirin iyo miisaan ayaa la isu raacinaya ee walow cayana haddii uu cayino uu caddeeyo mikyaalan wax miis shay miis shay wax lagu miisa ayuu caynay fasada wuu fasaadaya caqdigaas in lam yakun haddaanu ahayn muctaadan mid yani dadku ay caadi u wadaahoo ay wada leeyihiin waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa labinkii macnaha waa labankan gidaarada lagu dhisto tirin iyo miisaan ayaa la isu raacinayaa oo masalan lacagtii markuu bixin wuxuu odhanaya lacagtaas ayaan kuga hormarsay waxaanan kaa doonayaa toban laban oo mid waliba uu miisaankeedu yahay intaa maxaa yeelay dee waxaan miisa labankaasa yaalaaba waxa lagu sameeyaa dee doorasha qofka uu doortodha intaa iga dhig yani waa beryaha hore malaaimka dee qaalab gaar un bay ku wada sameeyaanbe markaa yani mar haddii qof walba ikhtiyaarkiisa iyo si isagu doorto loogu samaynayey marka ma keenayso in helitaankiisi shaygaa u adkaado yani waxana waxa in dee masalan marka labankaa la kala iibsanayo dherarkiisa ballaciisa adaygiisa oo qaradiisa waxaasoo dhan baa lagu kala iibsanaya oo la isla caddaynaya si aan hadhowta la isula qabsan haddii uu cayino buu yidhi mikyaal yacni wax miis wax miis go-an shay wax lagu miiso oo go-an shay uu iska sitay ama daasad ama muqorofad yaruu iska laalaadsanayey ayuu yihi taa boqol yacni taas ah ayaan lacagtaa kugu horumarsaday markaa caqdigii kaa wuu ku fasaadayaa buu leeyahay haddii aanu wax miiskaasi ahayn mid muctaad ahoo dadku aanay wada aqoonin dee waa wayse yaru iska sito waxa la yeelay waxay qaadaba aan la garanaynin wa ilaa haddii kale oo wixii waa wax muctaad ahoo intuu qaado waa galaan masalan ama waa dhegli waa wax laysla wada garanaya intuu qaado oo dadka o dhami wada yaqaanaan falaa falaa yufsidu salama salamka ma fasaanay fila say haddaan qaban kayinkiisaasina markaa iska laqwi unbuu noqonaya uu galaankiisaa uu sitay ama dhegladiisaa u cayinay manaa shuruuddii kale ee aan wax ujeedii ku jirin oo kalunbuu lamid noqonaya walow aslama hadduu ku horumarsado fii hamari qaryatin tuule midhaheed sagiiratin oo yar lam yasixa ma ansaxayo aw cadiimatin mid weyn ayuu ku horumarsaday saxa fil asaxi asax haddaan qabano wuu ansaxaya waxa uu leeyahay haddii uu ku horumarsado tuulo yar midhaheed yacni qadar yar oo masalan beero yar oo meel ku yaalla ayuu markaa in yaroo ka mid ah toban kintaal ama labaatan gadbadood wax caynkaasa ayuu ka horumarsaduu lacag kaga bixiyay meeshana waa meel yaroo kooban lam yasixa ma ansaxayo leannahu waxaa dhici karta in ay saraca aafiya imtixaanba ku wada dhaco oo aan shayba ka iman dabeed ilan waa waxaa yare isu dhowey aw qarya cadiima ama tuulo weyn bay haato markaa in yar oo ka mida wixii ka soo go-ayay buu ku horumarsaday saxa fil asaxi asax haddaan qabanno waa ansaxayaayo maxaa yeelay dee haaliban inaan wax wada asiibin beeraha iyo dhulkaa farha badan ayaa la arkaa sidaa daraaddeed ayaanu haaliban aanu u goyn midhahoodaasi waana qadar walow aslama fii hamari qaryatin fii miqdaari mucayanin min hamari qarya min hamari qarya yacni miqdaar yara oo go-an ila midhahoo dhan markaa haddii kale dee wa ila wixii qadarkoodii wixii lagu masloofiigii la garanayaba hadduu ila waxa ka soo go-a o dhan dee taa kuma ansaxayo ee waa marka uu qadar macluum ahoo ka mid ah unuu ku horumarsado weeye markaa taa yarna waxaa la leeyahy dee waxaaba dhici karta in hamaday ama aafo kaleba ay ku dhacdo si ay ku wada baado laakiin tan weyni yaalaa dee mar hadday beeriyo wixii fara badan yihiin inaan wax wada asiibin baa laga yaabaa wa macrifatu lawsaafi sifooyinkii in la garanayo ayaa la shardiya allatii sifooyinkaasoo yakhtalifu biha algarabu ujeeddadu ay isku khilaafayso ikhtilaafan daahiran iskhilaaf muuqda wa dikruhaa in lagu sheego ayaa la shardiyaa fi lcaqdi caqdiga calaa wajhin wej iyo qaabna loogu sheegay laa yu-addii aan gaadhsiinaynin ilaa cizati lwujuudi helitaankiisa oo adkaada waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa oo sanamka ansixitaankiisa loo shardiyaa muslamu fiiga shay in wax lagu hormarsay waa in awsaaftiisa iyo sumadihiisa iyo tilmaamihiisa la garanaya awsaaftaasoo ay isku khilaafayaan ujeeddu ikhtilaafan daahiran iskhilaaf yani daahir ahoo muuqda ay isku khilaafayaan awsaafda ay isku khilaafayaan ujeeddadu waxaan laga leeyahay waa in la caddeeyaa masalan haddii imaka gaadhi wax lagu horumarsanayo dee gaadhigi baa intaasoo nooca intaasoo modeel buu noqonayaa ijinkiisi baa lambar leh yacni ujeeddooyin sifooyinkaa ay isku khilaafayaan ujeeddada dadka iyo qaradkooda iyo waxay dantay ka leeyihiin iskhilaaf daahir ahoo weliba masalan midab oo kale de hadii golaale midabka dee adba marsa weeyaan midab oo kale waxaa laga yaba inaan de waxba isku khilaafin markaa awsaafda ay isku khilaafayeen qaradkii iyo ujeeddada dadka ikhtilaaf daahir ahoo muuqda waa in la ogyahay ee shaygan musanfihiguna uu ku koobmayo hayla qiimihii ayaa isku khilaafaya waxaa kaloo la shardiyaa buu yidhi in weliba la sheego oo fil caqdi lagu sheego oo awsaafta aynu nidhi in la garanayo ayaa shardi ah waana in weliba caqdiga lagu sheegaa oo la xidhiidhaa si shaygan muslimu fihiga ee la caqdinayaa dee wuu soocmo masalan ka hor haddii lasii sheego oo sheeko hore uu kusoo baxo ama mid dambe uu kusoo baxo laakiin caqdiga aan lagu darin ma ansaxayo waxaana laga maarmaana calaa wajhin laa yu-addi ilaa cizati alwujuud shay yacni waa inaanu gaarsiinin yacni sifooyinkaasina waa inaanu gaarsiinin weji iyo qaaba aan aan gaarsiinin waxa helitaankiisu waa inu adkaado walaabudda an yakuuna daalika walaabudda an yakuuna daalika calaa wajhin waxaana laga maarmaana arrinkaas inuu ahaado laa yu-addi ilaa cizati alwujuud yacni waana inuu ahaado weji aan gaadhsiinaynin shaygii helitaankiisu waa inuu adkaado yacni sifooyinkaa un lagama maarmaanka ahun waa in la sheegaa ujeeddo isku khilaafaysa lakin wixii haddii la wado la wado yacni de wuxuu gaadhsiinaya markaa weji aan shaygii laba heliba karayn marka wax walba laga sheego falaa yasixu mar haddaynu sidaan nidhi ma ansaxayo salamkii fii maa laa yandabitu wixii aan koobmaynin fii maa shayga laa yandabitu aanu koobmaynin maqsuuduhu ujeeddada laga leeyahay wadalika mithaal kalmukhtalati waaba wixii la ysku dardaray almaqsuudi alarkaani ee tiiradkiisa oo dhanna loo wada qasdinayay wadalika mithaal ka hariisatinba weeye wamacjuunin macjuun weeye wakaaliyatin iyo wakufin iyo wa tiryaaqin makhluuqin tiryaaq la ysku daray wuxuu leeyahy sheekhu mar haddaynu shardigaa sidaan nidhi salamku kuma ansaxo fii maa laa yandabitu maqsuuduh wixii aanu koobmaynin waxa laga doonayaa shaygii aanu koobmaynin waxa laga doonayaa kuma ansaxayo masalan shaygii waa waxyaalo fara badan ayuu isugu jiraa waxyaalaha fara badanuu isugu jiraana mid waliba waa maqsuudo sidiisa ayaa loo doonayaa wixiina wax mundabid ahoo koobmaya ma aha kaa kuma ansaxayo markaa wuxuu hi kalmukhtalati almaqsuudi alarkaan waaba wixii la ysku daray ee arkaanta iyo tiirarkaa la ysaga geeyeyna aanay koobmaynin wax badan baa wixii la ysaga geeyey mid walibana waa maqsuud wixiina ma koobmayaan markaa ma ansaxayo ka hariisatin buu hi hariisad waa hariisadda waa macruufa waa waxaynu naqaano yacni waxyaalo fara badan bay dadka sameeye ay isaga geeyaan waxyaalaha fara badan ee la ysaga geynayo mid walibana waa wax la garanayo oo sidiisa loogu jeedo oo arkaanta waxay ka samaysatay mid waliba wax la doonayo weeyaan marka wixii a la ysaga geeyey ayaan koobmaynin mid laga maarmayaana ma jira wax la wada doonayo waa macjuunin macjuunkuna waxaa la ysku qooshay ama markaa laba juz ama saddex juz laysaga geeyey wa haaliyatin haaliya haaliyana waa waxa iyana waa unsi oo waa miski iyo cambar iyo cuud iyo kaafuur iyo duhni wax la saas oo laysku wada darayo masalan unsiga oo kale dee waxaa laga samaynayaa intaasoo waxyo intaasoo cadar ayaa la ysaga geynayaa mid walba waxaa la ysaga geynayana sidiisaa loo doonayaa marka wixii ma koobmayo haddii la cadarka noocaasi waa inuu intaa noqdaa oo ka kalena waa inuu intaa kasii noqdaa shayga kale lagu daray waa inuu intaa noqdaa haddii la yidhahdo wixii wax koobmaya maaha haddii xataa la wada koobana inuu shaygii siduu ku iman intii uun isagoo qadarkaa ku imanayo ayaan laga aamin qabin haaliyaduna waa waxaa unsiga un u dhoweeya cuudka iyo cambarka iyo waxaa la sheegayey wa khufin waa khufkii aynu xagga hore salaada ahaarada aynu kusoo marnay kabi baa iyaguna lamida maxaa yeelay mid waliba wuxuu isaga geysan yahay dahaaro xaggan sare ah iyo bitaano xaggii hoose ah iyo xashwi wax la dhex gelinayo intaas ayuu isugu jiraa mid sare iyo mid hoose iyo mid dhexe ayaa iyana halkaa la isku dhex gelinayaa mid walbana sidiisaa loo doonayaa oo midna laga maarmi maayo wax markaa koobmaya maaha kaasina wa tiryaaqin makhluuqin tiryaaq makhluuq ah tiryaaq waa dawaayana makhluuqin oo la isku daray marka markuu ina leeyahy makhluuqin ayana la isku daray ayaa wuxuu kaga ictiraazayaa midaan makhluuq ahayn baa jirta oo masalan ama nabaad qura wax keliya oo baxa laga sameeyo ama masalan dhagaxyo wax inkaasa laga sameeyo tiryaaq munajasa baa jira bay yidhahdeen ay ku doodayaan oo waxyaalo badan ay isaga geeyaan oo hilib markaa abeesa uu ku jiro oo mid shimbireed uu ku jiro wax inkaas ay isaga geeyaan oo wax ku dadaweeyaan markaa kawa nijaas bayna isaga markaa tiryaaqna waa waxaa dawadaasu waxaa faraha badan ayana la isaga geynayo makhluuqin waxaanu dee garanayna maaha waxaynu misaalun uga dhiganaynaa dee waxaa aan koobmaynin markaa falaa yasixu fiimaa laa yandabitu maqsuuduhu wixii aanu koobmaynin ujeeddada laga leeyahay kalmukhtalati waaba shaygii la isku dardaray almaqsuud ilarkaan ee arkaannan iyo tirarkan kakasaga geysan yahayna loo wada jeedo dalika misaal ka hariisatin hariisadii wey berigaa horeba hariisadii waa jirtay o qaar baaba markaa xadiis mawduuca iyo wuxu samaystay intuu show hariisad lu haayo meelaha kutuba mustalexo waxay ku sheegaan xadiis iyo waxankaas khayr badan ay u sheegeen ninka hariisada cuna wa macjuunin iyo macjuunka macjuunkuna waxaasun la isku qooshay wakaaliyatin waxaa udugaa la isku wada daray ee unsiga la iskaga dhigi wey wa kufin iyo kufkaa la xidhinayo inu xaggaa hore dahaarada kusoo maray wa tiryaaqin makhluuqin iyo dawadaa tiryaaq ladhaa la isku daray wal asaxu asax waxa weeye sixatuhu inuu ku ansaxayo fi lmukhtalati ama mukhtaliin shaygii markaa isku darsamay almuntabiti ee koobmaye ka citaabiyin weeye wa khazin iyo khazigii wa jubnin wal asaxu sixatu fii jubnin inuu ku ansaxayo caanaha la fadhiisiiyey wa qitin iyo garoorhkii wa shaadin iyo xabagbarsheedkii wa khalli tamrin iyo khalkii timirta ow zabiibin ama zabiibkii lalkhubzi kimisi maya fi lasaxi haddaan qabano cinda alakthariina kuwa badan agtooda waxau leeyahay sheekhu asax waxa weeye inuu ku ansaxayo salamkii fi lmukhtaliti almuntabiti alajzaa wixii la isku daray ama isku darsamay ee ajzaadiisa iyo waxyaaluhu isaga geysanya ay koobmayeen ururayeen ka citaabiyin citaabi dun iyo xariir baa la isaga geeye waa mara dun iyo xariir la isaga geeyo wa khazin khazigii weeyo waxaa la isaga geynayaa xariir iyo suuf ama dhogor dee mid kasta oo ajaadaa ka mid a ayaa in la dabdiyo oo la koobo mar hadday laba keliyaba yihiin in mid kastaba la dabdiyo oo la koobo ayaa suuro gelaya wa jubnin waaqitin yacni halkaa hore kuma xidhna oo waxyaalo mukhtalid oo mundabid ah ayuu ma noqonayaan oo halkaa hore kuma xidhnaa sidaa daraaddeed waxaad odhanaysaa walasaxu sixatu fii jubnin oo fi lmukhtalitiin mundakictaabiin wakhazin wa jubnin halkaa hore ma raacsana oo waxaa mukhtalidka ah ee mundabidka ayaga labadaas umaad ku daynaysaa laakiin kan kale waxa wey walasaxu sixatuhu inuu ku ansaxayo fii jubnin caanaha la fadhiisiy waaqidin iyo garoorki markaa ayana waa wax mukhtalid ah laakiin labada shay ee laysaga geeyey ayaa mid ahaantood yacni islaax iyo hagaajin un loogu daray islaax iyo hagaajin un baa loogu daray oo masalan dee caanaha marka la fadhiisanaya marka la gadhoorinayo iyo yacni midax iyo wax noocaasa bay ku dari jireen markaa midaxdaasi shaygii imika waa mukhtalid laakiin waxaan la yseegeeyo midna waa shaygii asalkaa midna waa shay kaleo lilislaax loogu daray halkan kale washahdin oo xawdbarsheedkii ah waa malabkii isna qayb kan labadan kaba midaysan waxaa la idhaha almukhtalid khilqa abuur ahaan waa shay ilaahay isugu daray oo dee xabag baa la socota malabka kana wuu ku ansaxayaa oo waa mukhtalid khilqa yacni abuur ahaan mid ilaahay isugu daray khalkii timirta iyo kii zabiibka isaguna waa ku ansaxayaa maxaa yeelay dee wuxuu isaga digtay khalkii iyo iyo biyo biyahaasina waa waxa hagaajinayaba khalkanba ka soo saaray taa kaana wuu ku ansaxayaa lilkhubsi fi lasaxi cinda alaktariin laakiin ayada kimistii kuma ansaxayo asax haddaan qabano waliba cinda alaktariin culimada badidooda agteeda maxaa yeelay waxay leeyihiin dabkiibaa wuxuu raadaynayaa raadayn aan koobmaynin raadayn aan koobmaynin ayuu raadaynayaa milixna markaas waa lagu daraa milixdaasina mar waa yaraanaysaa mar waa fara badanaysaa dee masalan haddii lailaha intaasoo laxooha ayaan kugu horumarsaday yacni oo dabku sidaa ku yahay oo milixduna sidaa ku tahay dee wixii baa lagayabaa in dabkii ama intii kaga yaraa ama intii kaga bato milixdii inay ku yaraato ama ka badato oo wax dhici kara marka waxay leeyihiin dabkaa ta'fiiriyey ayaan koobmaynin milixdiisuna inay yaraato inay badatoba waa laga yaaba taanigu wuxuu leeyahay war waa iskaga ansaxaysaayo dabkiisuna waxa iska kooban oo la yaqaano midixduna wax maqsuudaa maaha walaa yasixu kuma ansaxayo fii maa shay yanduru oo adag yahay wujuudu helitaankiisu wadalika mihaal ka laxmi saydi waa hilib ugaadheed bimawdic alciza oo meeluu ku adag yahay in la joogo walaa fii maa shayna kuma ansaxayo low stuqsiya haddii lagu xeeldheerado wasfhu sifayntiisu caza uu adkaanay wujuudu helitaankiisu dalika mihaalka lulu ilkibaari waa jawhartii weynayd walyawaaqiid iyo yaaquudyadii wajaariyatin addoon iyo waktihaa walaasheed oo waladihaa ama jaariyadiiyo inan ilmaheedii waxau leeyahay sheekhu kuma ansaxayo salamkii wuxuu naadir yahay yani helidiisu waxay adagtay helidiisu waa maxay waa hilib ugaadheed meel ay ku adag tahay weliba bimawdic alciza meel ay ku adag tahay weliba helitaankiisu masalan dee magaalada hargeysoo la joogo on garanuug ama gorayaba meelay joogta aan la arkin ayuu wuxu ui boqolkaa kun baan ku siiyey si aad waax gorayo igu keentay ama waax garanuuga aad igu keentid dee halkee laga helayaa gorayo iyo garanuug yani waa kiina soo yidhi yushtaradu kownu lmusnafiin maqduuran calaa tasliimihi cinda wujuubi tasliim marka bimawdic alciza buu le meelay ka buuxdo oo mihi ah haddii la joogo iyada waa iskaga ansaxayaa walaa fii maa shayna ku ansixi maayo bu low stuqsiya wasfu haddii lagu xeel dheeraado sifadiisii dee ay waajibka in salamka lagu sheego haddii sifadiisii lagu xeel dheeraado caza wujuudu helitaankiisuba u adkaanayo waa maxay ka lulu ilkibaar walyawaaqiid waa jawhartii iyo yaaquudka waa sidaa noocu jawharta un ka mid a ee waaweynayd maxaa yeele waxaa laga maarmaana dee in la sheego xajmigeeda miisaankeeda qaabkeeda saafi ahaanshaheeda dee waxa intaasoo dhan iska waafaqay oo sidii la yidhi masalan galaas baa loo saaray mid waxa galaaska leeg oo miisaankeeduna intaa yahay oo qaabkeeduna sidaa yahay oo sidaa u wirwirayso u dhalaalaysa inta wax la tusay oo sidaa u dhalaalaysa yacni arrimaha inay kulmaan oo la helaa iyadoo waxaan markiisa loo iska adka ayaa naadira waxaa kaloo ayana ka mid ah jaariya wa ukhtiha waa addoon iyo walaasheed ama habaryata ama eedeed oo waladiha ama ilmaheedii maxaa yeelay dee hortu inay kulmaan oo la helo labadaasoo wada socdaa way iska adagtay haddii la helo lafdeeda dee marka horeba masalan markaa lagu horumarsanayo masalan addoon iyo abriyarti mid walba waa in la sifeeya oo wuxuuna odhan doona waa in nooca la sheega oo midabka la sheega oo midabkiisu sidiisii yahay la sheegaa oo lab iyo dhadiguyay la sheegaa oo da-diisa la sheega oo dherarkiisa la sheega yacni marka addoontiina sidaa loo sheego tan kale la socotana sidaa loo sifeeyo ama m ilmihiina marka intaa lagu sifeey idna saa loo sifeeyo dee in labadaas oo wada socdo oo weliba sifadii la qabsaday ee lagu sifeeyeyna loo helana wax aada u adag weeye sidaa daraaddeed ayaa iyadana la yidhi kuma ansaxayso walaa yasixu fii maa shay kuma ansaxaya yanduru wujuuduhu helitaankiisu uu naadir yahay ka laxmi saydi wa hilib ugaadhido bimawdici alciza meel uu ku adag yahay yani la isku hormarsanayo walaa fii maa shayna kuma ansaxayo loo stuqsiya haddii lagu xeel dheeraado wasfuhu sifayntiisa haddii lagu xeel dheeraado caza uu adkaanayo wujuudu helitaankiisa ka lu'lu'i lkibaar waaba jawhartii waaweyneyd iyo walyawaaqiid jawhartiinan ayada wa jaariyatin addoon iyo waqtiha walaasheed oo waladiha ama ilmaheedii waxaynu ku soo dhex jirnay salamkii yasixu waa ansaxayaa salamkii fi lxayawaani xayawaankii ayuu ku ansaxayaa fa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi raqiiqi addoonkii dikru nawcihi nawciisa in la sheego ka turkiyin turki weeye wa lownihi midabkiisa kaabyada mid cad weeye la yidhaahdo wayasifu bayaadahu caddaankiisana wuxuu ku sifaynayaa bisumratin maarid buu ku sifaynayaa wuxuu odhanayaa waa caddaan maaran ow shuqratin ama casaan wa dukuuratihi labidiisa ayuu sheegayaa wa unuusatihi iyo dhadigidiisa wa sinnihi da-diisa wa qadihi jooggiisa tuulan xagga dherar iyo wa qisaran xagga gaabniba wa kulluhu kaa aan soo sheegnay dhammaantiina cala taqriibi waa ugu dhowaan un waxa uu leeyahay sheekhu waxaa salamka la yidhaha xayawaanka wuu ku ansaxaa oo in lagu horumarsado oo qof inta lacag la siiyo la yidhaahdo waxaan kaa doonayaa xayawaan nooca iyo noocaas ah waa bannaan tahay maxaa yeelay dee xayawaanku dimada wuu ku sugmay amahahaan xadiid muslim uu leeyahay rasuulku sala allahu alay slam qaalin inuu amaahday ayaa sugan haddii uu amaahday salamkii ayaa looga qiyaasoo qardigii salam ayaa looga qiyaasay qaalinkaana wixii kale xayawaanaadka kale ahaa ayaa iyagana looga qiyaastay mar haddii aynu nidhi salamkii xayawaankii waa ku ansaxayaa haddaba bal marka masalan muslamu fiihi laga dhigayo ee la sifaynayo wax lagu horumarsanayo maxaa lagama maarmaana in la sheego marka wuxuu leeyahi sheekhu waxaa la shardiyaa fa yushtaradu waxaa la shardiyaa salamkii addoonka addoonkana hadda waa iska qini oo kii baraxa tirnaa un bay ka dhigan tahay oo lab iyo dhadigba wuu noqon karaa waxaa markaa addoonkii loo shardiyaa dikru nawcihi noociisa in la sheego oo yacni noocaasina macnaha waxay jinsigii ayuunbay uga dhigan tahay macnaha waa turki waa ruumi waa farisi waa xabashi maxaa yeelay ujeeddooyinka dadka ayaa isku khilaafaya oo dee ummadahaas ayaana isku wada mid ahayn sidaa darteed ayay lagama maarmaan noqotay mar haddii lagu horumarsanayo in la sheego waxaa kaloo shardiga in la sheego midabkiisa haddii masalan midabyo iskhilaafsani ay meeshaa jiraan waa in midabkiisa la sheegaa oo masalan waa cad yahay waa madow yahay siyaalaha loo sheegaa marka wuxuu leeyahay caddaantiisana wuxuu ku sifaynayaa sumra aw shuqra yani sumra maarin ma yani wuu maaran yihi waa yacni caddaan yar maaran aw shuqra ama yacni waa mid caddaan markaa casaana sii xiga oo yacni dhiig dhiiga oo sida casaanka usii markaa ile caddaankii baad qaarna arkaysaa iyo caddaan ay aada u cad yihiin qaarna masalan aada arkaysaa iyagoo sidii wax marka masalan meelahan oo kale innaga ay wax nagaga dhacaan dhiiggu isku soo taago kale ad arkaysaa qaarkoodna in midabkoodii uu yahay marka weliba caddaankiisana waa inuu caddaan maarida ama ku sifeeyaa ama masalan casaan inuu dhiig fadhiyo yahay uu ku sifeeyaa waa inuu labi iyo dhadigaantiisana sheegaa dee mid ahaantood waa inu ku sheega labadoodaba waa inuu ku wada sheegaa maaha labadoodii dee labeeb unbay ku kulmaane oo labeebkiina markaa ma ansaxaye waa inuu hadduu lab yahayna labaan ku sheega hadduu dhadig iyo dhadig ahaanuu ku sheegaa wa sinihi da-diisana waa inuu sheegaa oo intay tahay waa inuu sheegaa marka waxay dhaheen xagga da-da masalan qawlka addoonka ayuunbaa la qabsanayaa masalan ixtiraamka iyo xagga da-da haddii masalan uu qaangaar yahay haddii kaloo aanu qaangaar ahayn dee sayidkiisa ayuunbaa ka warramaya haddii sayidkii uu garan waayana dadkaa bal dalaaliinta iibiye iyo unbaa la odhanayaa bal qiyaasa hadda hadhow mar haddii la isku qabsado waqadihi macnaha waxa weeye jooggiisa dhereer ahaan iyo gaabni ahaan iyo meel dhexaad ahaan waa inuu sheegaa maxaa yeelay dee iyadana ujeeddooyinka ayaa isku khilaafaa haddaba wuxuuna yidhi wa kulluhu kaa aan soo sheegnay dhammaantii cala taqriibi bimacnaa waa ugu dhowaan uun waa se ugu dhow uun maaha taxdiid haddii taxdiid la yidhaahdo macnaha waxay noqonaysaa masalan haddii la yidhaha adoonkii toban jir hadday dee bilo ama wax yar ay ka dhinmaan ama ay masalan dheeraadaanba inuu markaa ansixi waayey keenaysa marka waa ugu dhawaano ama wax yar ay ka weynaada ama wax yar ha ka hooseeyo marka waxay yidhaahdeen arrinkaasi wuxuu unoqonayaa una xagga yacni da-da ayuunbuu unoqonayaa iyo culimada qaarkood yidhahdo muxarar taqriibka xagga da-da ayuunbuu ku sheegay culimada qaarkood ba waxay yidhahdeen yani nawaawiun baan aragnay cid u wada celisay marka waxaanay yidhahdeen dee waxaan u muuqan karaa un xagga midabka iyo xagga dherarka iyo ayuu ka muuqan karaa xagga da-da iyo taqriibkaasi laakiin meele aanu ka muuqanayn baa jiro o masalan xagga nooca iyo xagga labida iyo dhadigidda iyo dee iyaga ugu dhaweyn ma suurto gelayse waa mid uun waa mid uun weeye inuu markaa ama turki ama ruumi yahay dee ugu dhawaani ma noqon karto xaggan kale lafdeeda inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay dee mid ahaanun baa lagu sheegaya ee ma imanayso markaa ugu dhawaan